Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland Axmed Ismaaciil Garas ayaa daahfuray wejiga labaad ee qorshaha ka daba tagista carruurta ka yar shanta sano ee aan markaasi qaadanin ama dhammaystirinin tallaalka. Kulanka daahfurka oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Xuseen Macalin Cali, qaar ka mid ah bahda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha saaxiibka dhowla ah wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland Axmed Ismaaciil Garas ayaa ka warbixiyay daahfurka tallaalka.
xaqiiqiyan waan u mahadcelinaynaa hay-adaha bahwadaagka la wasaaradda caafimaadka health partners oo dhan aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay wadaan Een, sidaad maqlayseen waxay ahayd dee shan shan jeer in la qabto sanadkan so far waa kii labaad mid kale unbaa laga gaari karaa ya allah haddii la sameynayo Een, waa laga yaabaa inaan voltiga oo dhan uusan ahayn wax soomaaliya la xiriiray oo ay bureaucratic systemkan ay wax u socdaan oo dhan ay delayga keenaan Een, kii hore la qabtay siduu agaasimaha sheegay wax walba oo la qabto sidii loogu talagalay uma qabsoomaan laakiin waxaa la rabaa wixii khaldamay ama si loo qabtay haddii wax qaladii ka yimaadaan ama sidii la rabay ayna u dhicin in in la saxo oo la yidhaahdo een, horta daily report in la kala qaataan waa muhiim in generalla markuu ku dhaafo hadda hawshani ku dhaafto inaad intaad isu timaadaan review la sameeyo where and why and how maxaa inaga khaldamay Een, yaa eedda leh keliya maaha waxaan raadinaynaa S- waxaa naga khaldamay sidayna u dhicin mar dambe oo marka soo socota aynu u saxnaa kameynada kalena waa la mid oo waxaa la rabaa in wax laga barto Ee, in lais eedeeyo maaha macnaheedu waa in wax la kala barto or waxna naga khaldamee sidaynu u saxnaa oo next time aysan u dhicin Een, dadkii nagu caawinaya tallaalkana faa'iiday u tahay ilmahanaga iyo dadkaan caawinayna faa'iiday u tahay Een, shaqaalaha iyaga iyo dadkan hawshan fulinayana waayo aragnimo iyo qaladaad ay sixi doonaan oo in the future aysan ku dhici doonin bay u noqonaysaa haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan jeclaan lahaa oon aada idi- u- uga codsan lahaa qoladiina u dhunduleela shaqaalaha fiilka jooga oo k- kormeerka kule oo shaqada gacanta kula jira oo cabdinaasir ugu horeeyo oo qolyihiinaan eh, ka socda een, hay-ad eh, unicef iyo een, maxaa la yidhahdaa w h o iyo hay-adahoo dhan ka socda in aad daily wax xogta aada heshaan isku daydaan next day galabtii marka la yimaado oo la iswareysto next day waxaa sixidda u baahan inaad inay clear ahaado